bismillaahi raxmaan raxiim in sta f m codka gobolka waqooyi bari aad nagala socotaan subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hogaanka istaa qaybtiisa ugu horeeya aan ku egna wargeysada ugu faca weyn ee dalka kasoo baxay waxyaabaha ay qoreen dhegeystayaal ama ugu afka dheer dhegeystayaal soo dhowaada ayna leenaha anigoo maxamed axmed khaliif adila socodsiinaya dhegeyste haddii aan ku bilaabo wargeeska ugu faca weyn ee dalka kasoo baxay waa daily nation boggiisa hore waxa uu sheegaya dhegeystayaal iyadoona isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo ay soo bandhigeen shaksiga ama shakhsiyaadka ku matali doona wadahadallada ayay uu leeyahay wargeyska boggiisa ugu horeeya in colonzo loo magacaabay ama colonzo masioka uu zamiyo ku hogaamin doono wadahadallada kala dhexeeya kenya kwanza iyadoona wargeysku uu sii leeyahay in colaada ama khilaafka weli ka taagan dalka oo u dhexeeya waa madaxweynaha dalka william ruuto iyo raila odinga uu aada u dheeraaday dhegeystayaal haddaba isbahaysiga azimio loomoja wan kenya ee uu hogaamiyey raila odinga ayaa soo saaraa la leeyahay shan xubnood oo ku matali doono wadahadallada la rajeynayo inay yeeshaan dhinacyada ishaya dhegeyste haddaba wargeyska waxa uu leeyahay iyadoo wadahadallada iyadoo guddiga wadaxajoodada isbahaysiga azimiyo ku matali doona ay ka mid yihiin madax siyaasiyiinta laga tiri badan yahay ee baarlamaanka obio wandai hogaamiyaha xisbiga d a b kenya waa ejno malwa senatarka nyamira ee congo waa nyamira waa congo omogeni iyo xildhibaanka deegaanka malindi ee ismaamulka kilifi amina munyanzi iyadoo wargeyska waxa uu leeyahay qodobada laga hadli doona waxaa ka mid ah ama isbahaysiga azimiya uu doonayay waxaa ka mid ah dhegeystayaal waa nolosha ama maciishada sareysta maciishada sareysa ee dhegeystayaal aan iraahde dalka iyo badeecooyinka kala duwan oo qaali ah ayuu cabasho ka muujinaya waxauna doonaya isbahaysiga azimiya loomoja in arintaasi xal loo helo dhegeystayaal hase ahaatee madaxweynaha dalka ama isbahaysiga talada wadanka ayay kenya kwanza ayaa sheegay inuusan isbahaysiga mucaaradka azimiyo kala xajoon doonin arrimaha la xiriira sarar u kaca maciishada iyo nolosha kenyaanka ah inuusan kala hadli doonin ama wadahadallada aysan qayb ka ahaan doonin inkastoo isbahaysiga azimiyo laomoja uu doonayo in qodobkaasi uu qayb ka noqdo wadahadallada labada dhinac hase ahaatee madaxweynaha dalka uu arrintaasi diidan yahay maadaama uu sheegay in isbahaysiga maadaama uu sheegay in nolosha ama maciishada qiimaha sareeya maciishada oo xal loo heli doono maadaama qorshaha horumarineed ee isbahaysiga kenya kwanza uu ku xusan yahay mawduucaasi la xiriira saruukaca maciishada waa bagga koowaad ee wargeyska afka dheer ee daily nation wargeyska the standard boggiisa hore waxaa qaybka waxauu leeyahay waxaa arrin la yaab ah in arday u fadhiisatay imtixaanka k c a c da oo ka badnaa sideed boqoloo kun iyadoona ku dhowaad waa sideed boqoloo kun oo u fadhiisatay waa imtixaankii hore ee k c c ee sanadkii hore aan iraahde lix boqol sideed boqoloo kun oo ka badan ayaa u fadhiisatay balse lix boqoloo kun oo ka mid ah ardaydan ayaa la sheegayaaba inaysan qayb kahayn ardayda codsatay kubiiristaanka jaamacadaha dhegeystayaal waa siduu shalay sheegay wargeyskan uu ku xusan yahay waa wargeyska uu ku xusan yahay the standard wuxuu leeyahay wargeyska laba boqol iyo siddeetan iyo shan kun lix boqol sagaashan iyo sideed arday ayaa codsaday ama doonaya inay jaamacadaha iyo kuliyadaha wax looga barta ay doonayaan inay ku biiraan jaamacadaha waa keliya laba boqol sideetan iyo shan lix boqol iyo sagaashan iyo sideed waxaana tiradan ay ka mid yihiin siddeed boqol iyo toddobaatan kun shan boqol iyo lixdan iyo kow arday oo imtixaanaadka shahaadiga ee k c c da sanadkii hore u fadhiistay haddaba tiro intaasi ka mida wargeysku wuxuu sii leeyahay kun afar boqol waa waa waa kun afar boqol afartan iyo afar iyo shan boqol ee ardaydaasi ku biiri doonaan macdiyada farsamada ee loo soo gaabiyey tafeed dhegeyste sidoo kale sagaal kun lix boqol toddobaatan iyo saddex arday ayaa dhegeystayaal oo la yimaaday shahaadada ama aan idhaahdee gareerka ama nambarka lagu gala jaamacadaha waa c balasi wixii ka sarreeya ayagana ay ku biiri doonaan ama shahaadada digriga inay sameeyaan ku biiri doonaan dhegeystayaal ayagana ay ku biiri doonaan macadyada lagu barta farsamada ee tafeed dhegeystayaal wargeyska sidoo kale waxaa ku xusan in boqol ka mid ah meydadka laga soo saaray keynta shakohoolaha ee ismaamulka kilifi la aqoonsaday waa siduu wargeyska uu sheegaya dhegeyste weli qeybihii hore ee barnaamijka hogaankaysta qeybta wargeysada ayaynu ku guda jirnaa goordhow waxaan dhegeystayaal u gudbi doonaa qeybaha dhegeystayaasha siday ku waabiristeen hadalhaynta waxay tahay iyo maqalka idaacadda dhegeyste wargeyska the standard boggiisa dhegeystayaal lixaad waxaa ku xusan in heshiisyo horaan ama heshiisyadii horaan dhexmaray isbahaysiga azimiyo oo haraan burbura ayuu ka hadlayaa dhegeystayaal iyadoona dhanka kale uu sheegaya in qaar ka mid ah siyaasiyiinta xulafada la ah isbahaysiga talada waddanka uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda ganacsiga aan irahday wasiirka wasaaradda wadooyinka iyo sidoo kale gaadiidka waa kibjumba murkumen iyo gudoomiyaha aan iraahdee gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka waa kimani uchungwa ee madaxweynaha iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay deegaanka kabsareed waa oscar sudi ee madaxweynaha si gaar ah kula taliyeen inuu la kulmo raalow sano kala xaajooda danaha qaranka dhegeystayaal hase ahaatee siyaasiyiin ama iyo sidoo kale hogoomiyayaal laga soo doortay bartamaha dalka waa mount kenya ayagana ay ka soo horjeesteen wadahadallada dhexmari rabo waa kenya kwanza iyo azimiyo hase ahaatee qaar ka mid a ayaa soo dhoweeyey in wadahadalladaasi ay hirgalaan iyadoo tani wargeysugu intaasi ku daraya in azimiyo ay haatanba soo mamagacaawday shakhsiyaadkii ama magacyada shanta xubnood ee ku matali doona wadahadallada la rajeynaya inay yeeshaan dhinacyada dhanka siyaasadda isku haya waa isbahaysiga talada waddanka haye ee kenya kwanza iyo sidoo kale mucaaradka weli dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa qeybtiisa koowaad ee wargeysada goordhowna waxaan u gudbi doonaa dhegeystayaal dhankaas iyo dhegeyste dhegeystayaasha sidai ay ku waadbariisteen dhegeystayaal mar kale soo dhawaada aan dhegeystayaal idin leeyahay wargeyska the standard boggiisa dhegeystayaal koo iyo tobnaad waxa uu leeyahay ama boggiisa tobnaad aan idhaahde in kiisas hor leh laga hirgeliyey ismaamulada nairobi mandera ee la xiriira cudurka kolera dhegeystayaal ama daacuunka sidaa u taqaanid baa dhegeyste iyadoona tiro dhimasho ah la diiwaangeliyey wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka mandera ayaa sheegtay kiisas la xiriira dhegeystayaal cudurka daacuunka dhegeystayaal waxaana ismaamulka mandera u diiwaangeliyey sideed qof oo cudurkan laga helay halka ismaamulka nairobina wargeyska uu sheegaya laba qof in cudurkan laga helay waa maalmihii ugu dambeeyey dhegeystayaal tan oo tirada guud ka dhigaysa koo iyo toban kun sideed boqol toddobaatan iyo laba dhegeystayaal oo dalka laga diiwaangeliyay dhegeystayaal waa koo iyo toban kun sideed boqol toddobaatan iyo laba la xiriira cudurka daacuunka dhegeystayaal oo laga diiwaangeliyay waddanka tan iyo bishii oktoobar ama bishii tobnaad ee sanadkii hore dhegeystayaal waxaana ilaa muddadaasi cudurka u geeriyootay boqol sagaashan iyo afar dhegeystayaal ismaamulada kale ah samburu ismaamulada kale ah waa anirade toban la xiriira cudurka ayaa sidoo kale tobankii maalmood ugu dambeeyey laga diiwaangeliyay waddanka dhegeystayaal haddaba dhimashada aan ku sheegay wargeysku wuxuu ku sheegay boqol sagaashan iyo afar iyadoona dhegeystayaal afartan boqolkiiba dhimashadaasi laga diiwaangeliyey ismaamulada nairobi tanariva iyo sidoo kale gaarisa wajeer dhegeystayaal haddaba ismaamulada kala ismaamulada samburu oo lixdan ah kisumu konton iyo lix nyeri konton iyo shan muranga afartan iyo lix sielo soddon iyo kow kitui labaatan iyo toddoba kirinyaga dhegeystayaal waa tirooyinka xanuunka cudurka dadka laga helay dhegeystayaal haddaba koleeraha laga soo tabiyey waddanka tan iyo bishii oktoobar ismaamulka kiambu ayaa ayaa ah ayaa tiro badan laga helay dadka cudurka dhegeystayaal ismaamulka gaarisa wuxuu leeyahay waxaa laga helay laba kun sideed boqol konton iyo saddex mandheera laba kun laba boqol afartan iyo saddex nairobi laba kun boqol toddobaatan iyo saddex waa tirada dadka laga helo wajeer sagaa waa sagaal kun aan idhaahdee sagaal boqol afartan iyo afar tanariva toddoba boqol iyo siddeetan haddaba dhegeystayaal kiambu shan boqol soddon iyo sagaal machakos afar boqol soddon iyo kow dhegeystayaal waa tirooyinka laga diiwaangeliyay cudurka dadka laga helay dhegeystayaal ayadoona ismaamulka ugu yar ee tiradan daacuunka laga helay uu yahay waa ismaamulka bomoyd dhegeystayaal keliya tiro lix qofa laga helay laga helay cudurka dhegeystayaal daacun calooleedka ama kolera sidaa u taqaanay dhegeystayaal daqiiqada yaraan oo haray intaanan warka u gudbin dhegeystayaal dhegeystayaal qaaran fursadda siinaya intaan ka gaarna dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber namar kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan waa hal eber shan dhegeystayaal waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal sidee kuwa bereysteen dhegeysiga idaacaddu waa sidee dhegeystayaal maxaa ka cusub saaka deegaanka ama goobtaad ku sugan tahay soo dhawaadaad leyna dhegeystaha ugu horreeya alow istafim walaal soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay maasha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maxdimow yuusuf xagardheeraan ka ahaya nimcweyna nabadaa kusoo kacdeen intaa ka warqabtid nairobi waa taa waa wacannahay dhammaanteen soo dhawaan ku leeyahay waa sidee sidee kuwa beristeen malaa'ig ha ku dhawaato aboo jabiga saaka waa fiican yahay baabuurtii ardaydii xoolihii waa waa laisdawmaraha ma maqashi waan gartay intii bogta allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo dembige dembigeenna iyo dembig waaliddiinteenuba allah dhaafo assalaamu calaykum wacalaykum salaam waan ku leeyahay waa kaaga mahad celinayaa waqtigoynaha ayaa waday dhegeystaha kalean fursad siinaya waa tahay qadka ayaa ka goya dhegeystaha si soo beegsaan leeyahay dhegeystayaal halow isaafim walaal soo dhow magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku salaam saaxib waxaa waaye waa nin la yidhahdo cumar akhyaar oo joogo magaalada mandheera waa tahay mandheere xaggee ka joogtaa
magaalada magaalada mandheera waxaan ka joogaa meel la yidhahdo suuqa xoolaha suuqa xoolaha si wanaagsan waa waan gartay waa sidee lagu waabiristay jebigu waa sidee waa nin hadalhayntu maxay tahay magaalada waa soo dhex maray magaalada waa soo dhex maray nin tagsila nahay magaalada aadaan usoo dhex maray ilaa townka ilaa banjiga halkaas halkaas waa soo maray waan wax gartay dhib oo ka jira male alxamdulilah ilahay nabadgeliye waana sii aamin jawiga aad ayay u degan yahay saaxib marka adigana waxaan umalaynaa muscab iyo yuusuf bakad labada masjida waxaan umalaynaa awar miya waa maxamed axmed khaliif maxamed axmed khaliif waa ku salaamay saaxib dhegeystayaal kulli waa salaamaha iyo yuusuf bakad oo saaxiibka kulli waa salaamaha waan gartay waan kaaga mahad celinayaa walaal sida wanaagsan aad barnaamijka ee xubinta saaka dhegeystayaal ee sidaad kuwa berisateen dhegeystayaal halow star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay qadka ka gooy dhegeystaha kale halow star f m soo dhowo
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu وحاجي محمد وجو عربي اسف كاونتي waa tahay xaaji maxamed barnaamijka oo la socotaan filayaa sidee kuwa berisateen waad ولا سعودان نبدا كوا بريسني waa tahay hadalhayntu maxay tahay
هذا لاين ساكي mhm
wartalow maxaa maxay fali doonaan maxay xaaladda noqon doontaa say dawladdu wax ku hogaamin doontaa waay waa taa aad ka warsugaysaan hadba wax isbedeli doono
waxay bedeli doon hadba waa ka warsugaynaa waa taa dabcan wanaag baad rajaynaysaan in nabad
jawigeena waa degan yahay nabadaa jirta wax dhib oo jira ma leh waa tahay maqalka idaacaddu waa sidee
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystaha kale halow istaafi calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhowo walaal subax wanaagsan walaalwaanku salaam walaalwaanku salaam waa cabdi cabdulaahi magaalada gaaris gaar ahaan buri gudud dhoobaale waa tahay soo dhow
walaal waan ku dhowahay aadaan u fiicanahay annaga idaacadda xalay way naga dhuntay goor adiga aan u malaynaa inay saddex saac iyo konton iyo waxay dheetay naga dhuntay xalay lix saac marka waktiga warka uu ka baxayay bay soo noqotay waa tahay hadda maqalka idaacadda waa sidee hadda si fiican baan ku maqlaa waa tahay maxaad lahayntu maxay tahay Marka- saaka hadalhaynta saaka wallaahi ow aan asaga anaga saaka hadalhayna waxay tahay arrintan hadda puntland kasoo cusboonaatay xiisadan hadda cusub puntland waa tahay
taasaan saaka hadalhaynaa oon la yaabanahay waxaan leenahay nin ninkaas waxaan leeyahay ninkaas xogaa xiisada gadaal hoosaana ha u dejiye oo dadkan iyosan xiisadiisa u kicinin amagan dhibaato horle ummadan muslimiinta soomaalida iyaysan ku dhicin waan karta waa kaaga mahad celinaa walaal waan ku salaam walaal adigana
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya hallow stephen soo dhow walaal hallow stephen hallow stephen dhegeystahaas waa ismaqla anaad moodaa dhegeystaha kale aan fursad siinaa uguna dambeeya hallow stephen waa hagaag dhegeystahaasina qadkaa ka goy hallow stephen
Halo, salaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقتي قوينا هاي صباح وناكسنا كل هاي واسد الجو سيدي كواد بريستين صباح وناكسن مركلة هاي nabad nabad nabad waa mogay cabdi alxamdulilah ridhaab aad baa loogu fiican yahay وان قرتي waxaadan hayna malaha maqalka idaacadda waa okay waan ku salaamaya in badan واتها من لم هاي وهقاك هلو يسافن هلو يسافن
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دول المقعة هل قد قسوا انتهي
magaciid abuu maxaa ku suganaysaa rifac Wa- Adaan واتهاي سو هذا الهين تم حيتها هاي سيدي كوا بريستين مقل كده عدوا سيدي عديقة سو كوا بي وقتي قوينا هاي اودت
alxamdulilah adaa fiican xalay idaacadda maxay naga dhuntay hal saac iyo bar naqlafayn واتها هذا مقل كوا سيدي bay noo wanaagsan waata waa kaaga madcelinaya dabcan wixii ciladana waa la cilad bixinaya hadduu alla idmo waa tahay dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey dhegeystayaal xubinta koowaad ee barnaamijka hogaanka istaa ee aan ku- diiradda ku saarnay wargeysada uu ugu faaca weyn dhegeystayaal ee dalka waa daily nation and the standard iyo sidoo kale siday dhegeystayaasha kusoo kaakaceen kuwaa beristeen dhegeystayaal iyo hadalhayntu iyo maqalka idaacadda waa hagaag dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan mar kalena kulanti wacan dhegeystayaal star fm codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka star dhegeystayaal waxaad soo dhegeysateen qeybtii hore ee hogaanka wargeysada ee- ee- wargeysyadaad soo dhegeysateen dhegeystayaal haatanna qeybtiisa labaad aan guda gali doonaa dhegeystayaal waana barnaamijka hogaankaysta ee dhegeystayaal arrimaha qaxootiga dhegeystayaal ama arrimaha gargaarka biniaadanimada iyo qaxootiga soo dhowaada qodobo aada ugu muhiimsan aan ku eegnaa dhegeystayaal barnaamijka waxay qoreen hay-adaha w f b waa hay-adda cunada adduunka hay-adda socdaalka adduunka i o m sidoo kale hay-adda cu- caafimaadka adduunka ee u n s oo hortagta qaramada midoobey waa w h o hay-adda arrimaha qaxootiga dhegeystayaal hay-adda caruurta iyo hay-adda beeraha ee fao dhegeystayaal qodobaday qoreen aan ku eegnaa dhegeystayaal iyo arrimihii ugu dambeeyey ee qaxootiga ahaata xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha qaxootiga iyo biniaadinimada ee la xiriira dhegeystayaal dhankaas iyo daafaha caalamka bariga afrika iyo sida guud qaaradda afrika soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijka idinla socodsiinaya dhegeystayaal waa subax talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeystayaal bisha islaamkana waxay sugan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga dhegeystayaal mar kale soo dhowaada aan idin leenahay waa hagaag dhegeystayaal intaanan barnaamijka qeybihiisa kale usii gudbin mowjadaha nagala socotaan dhegeystayaal ama ee kala duwan waxay kala yihiin hal eber shan dhibic sagaal oo nagala socotaan nairobi mombaaso dhegeystayaal waxaa nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaarisa ee dhadhaab dhegeystayaal waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyn sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaani tanariva iyo balambala waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal ismaamulka mandheera waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan deegaanada waa deegaanada dariskala ah degmada baled xaawe ee gobolka guda ee soomaaliya isla mawjadaas ha nagala socotaan waa sagaashan iyo toddoba dhibic shan si la mid ah suufta oo hoos tagta dhankaas etoobiya marsamid ilaahi samays waxaa nagala socotaan siddeed iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale dhegeyste waxaa nagala socotaan siddeed iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya idaacaddan baa hodaaga nahay star f m soomaaliya waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic eber kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waa siddeetan iyo sagaal dhibic shan mawjadahaasaa nagala socotaan haddii aad internet haysatana dhegeystayaal dhankaas iyo live streamka ama aaladaha isgaarsiinta nagala socon kartaan hadduu teleefonkaaga android uu yahay ama samsung infinix iyo wixii la mid ah waxaa iska soo dejisanaysaa dhegeystayaal play storeka star f m kenya aad qoraysaa istaanta idaacadda lagu gartay calaamada guduudan aad arkaysaa waad ku dhufanaysaa dhegeystayaal kadibna waad soo dejisanaysaa kaliya internet inaa haystid daatar ah ama wifer waad kala socon kartaa dhegeystayaal sidoo kalena idaacadda waxaad si toos ah ugala socon kartaan dhegeyste waxaad ugala socon kartaan dhegeystayaal google-ka aad ka galaysaa waxaad qoraysaa star f m zeno kenya waa zeno star f m kenya halkaasna lifaaqa sii raacaysa oo aad kala socon kartaa idaacadda keliya internet lagaaga baahanya dhegeystayaal dunida meel walbaad ka joogtaad markaas aad kala socon kartaa dhegeystayaal soo dhawaadaan idin leenahay mar kale iyo barnaamijka hogaanka star ee arrimaha arrimaha gargaarka biniaadanimada iyo qaxootiga dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa dhammaantiin dhegeystayaal haddii aan u gudagala qodobada dhegeystayaal barnaamijka qeybta ka amaad ku maqli doontaan codadna aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a dhegeystayaal dhankaas iyo dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobey waxay leedahay socdaalka adduunka waa i o m iyo sidoo kale bayaan ay si wadajir usoo saareen waxay ku baaqeen dhegeystayaal waa hay-adda i o m iyo waa midda socdaalka midda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga waa u n h c r waxay ku baaqeen in xal deg dega loo helo muhaajiriinta iyo qaxootiga ku xayiran xuduudaha tunuisiya dhegeystayaal arrimaha gudahana waxaa ku maqli doontaan dhegeystayaal ama qeybkaa dhegeyste ilaa dhegeystayaal qaxootiga ama dhegeystayaal hay-adda cunada adduunka ama gargaarkii bini-aadinimo ee la siin jiray shacabka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhankaasi dhadhaab dhegeystayaal oo aada u yaraaday ama cunooyinkii la siin jiray ama gargaarkii la siin jiray iyo samafaladii loo sameyn jiray oo aada u yaraaday dhegeystayaal taasoo walaacal ka muujiyey gudoomiyaha degmada ifo arrimahan ka hadlay ayaad ku dhegeysan doontaan in inta aynu barnaamijka ku guda jirno dhegeyste sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan isla arrimaha gudaha ee la xiriira arrimaha gargaarka iyo qaxootiga dhegeystayaal ilaa kun iyo shan boqoloo qoys oo u baahan gardaar waa gargaar deg dega kun iyo shan boqoloo qoys oo u baahan gargaar deg dega kuwaas oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhegeystayaal ama xerada qaxootiga ee dhagaxle hoos togta dhankaasi deegaan baarlamaaneedka dhadhaab dhegeystayaal qodobadaas aynu ku eegi doonaa intayna barnaamijka ku guda jirna dhegeyste qeybaha dambe iyo sidoo kale haddii noo suuro gasho qeybaha dhexe barnaamijka fursadna waan idiin siin doonaa dhegeystayaal si aad qeyb uga noqotaan markaan idiin soo bandhigno qodobka dooda aan barnaamijka dee aan ku laafaguri doona dhegeystayaal oo dhegeystayaasha fikirkooda kaga soo ra'yi dhiiban doonaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaadaan idin leenahay dhegeystayaal waa hagaaga dhegeystayaal haddaba hay-adda ama hay-adaha qaramada midoobe u qaabilsan socdaalka iyo sidoo kale arrimaha qaxootiga waa i o m iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n c r ayaa si weyn uga walaacsan badqabka boqolaal muhaajiriin ah oo qaxootiya sidoo kalena magangelyadoon ah kuwaasoo ku sugan xuduudaha ama sohdinta ay wadaagaan wadamada dariska ah ee carbeed waa tunisiya iyo sidoo kale libiya kuwaasoo weli ku xayiran ama wajahaya xaalada aada u daran kadib markii laga saaray meele ay deganaayeen dhegeystayaal qaxootin u badnaa dhegeystayaal kuwaasoo wararka ay sheegayeen inna haatanna meel cidlo ah ay ku sugan yihiin dhegeystayaal sidoo kale wararka ay sheegaya in dhegeystayaal in dadkan ay ku xayiran yihiin sidoo kale ama ay ku sugan yihiin xuduudaha ay wadaagaan wadamada libiya iyo sidoo kale algeria qaar badan oo ka mid ah shakhsiyaadkan ayaa ka barakacay qalalaaso dhegeystayaal dhowaan ka dhacay magaalada sufex ee dalka tunisia halka qaar kalena ay usoo carareen magaalooyinka kale ee dalka tunisia dhegeystayaal dadka go-doonsan waxaa ka mid ah haween kuwaasoo ay sheegayaan inay yihiin kuwa xaamila ama uur ah dhegeystayaal iyo sidoo kale caruur ah waxay waxay ku xayiran yihiin dhegeystayaal saxaaraha dhegeystayaal ayagoo wajahaya kuleel daran mana helaan hooyi cunto iyo biyo toona dhegeystayaal waxaa jirta baahi deg deg oo loo qabo in la bixiyo gargaar bini-aadimo oo si loo badbaadiyo dadkan dhegeystayaal oo xaalad deg deg oo bini-aadinimo ayaa looga baahan yahay sidoo kale hay-adda waxaa la sheegaya in ay soo baxeen warar sheegaya khasaaraha nafeed ee soo gaaray dhegeystayaal dadkan dhegeystayaal ayadoona dhimasho lasoo tabiyey hay-adaha hay-adda socdaalka adduunka i o m iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga waa u n c r ayaa aada uga xumaaday xaaladahan dhegeystayaal waxayna tacsi u direen qoysaska iyo bulshada ay ka baxeen dadkii dhintay oo dhegeystayaal oo u dhintay haraad iyo dhegeystayaal gaajo dhegeystayaal waxayna doonayaan in xaaladahan soo afbaxay ama soo ifbaxay dhegeystayaal in lasoo afjaro dhegeystayaal ama dhegeystayaal xal loo helo dhegeystayaal waxay doonayaan in mudnaanta la siiyo in dadkan go'doonsan oo biyola-aanta wajahaya ka soo cararay wadamadooda xaalad amni darro uga soo cararay sidoo kalena dad magangoliya doon ah in dhegeystayaal godoonkaasi laga saaray dhegeystayaal i o m iyo nsr waxay qadarinayaan ama hay u mahadceliyeen hay-adda laanqeyrta cas ee libiya dhegeystayaal iyo aniraha hay-adaha laanqeyrta cas waa reer crosse ee wadamada tunisia iyo libiya kuwaas oo gargaar bini-aadimo gaarsiiyey boqolaalka qof ee ku nool aagga xadka dhegeystayaal inkastoo weli aysan ku filnin balse looga mahadceliyey hay-adda lankeyrta cash ama bisha cas waa reer cross dhegeystayaal i m m waa i m iyo n c r ayaa ku nunuxsanaya in gurmad iyo samatabixin deg dega looga baahan yahay dadka ku godoonsan ama la doonaya in lasiiyo dadka ku godoonsan xuduudaha ay wadaagaan wadamada tunisiya algeria iyo libiya dhegeystayaal waxaana loo doonayaa in cid walba oo wax u tari karta dadkaasi in lala gargaaro sidoo kale hay-adaha dhegeystayaal gargaarka bixiyey iyo dadka dhaqaaluhu ilaah inuu siiyey inay dadkaasi u gargaaraan ay ku baaqiyaan hay-adaha i o m m iyo new s r waa hagaag dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu dhegeystay ku guda jirnaa waa hagaag dhegeystayaal dhanka kale hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga waa u n c r ayaa ku bogaadisay dowladda kenya inay siisay jinsiyadda xubnaha ama qoomiyadda bombe dhankaasi degta gobolka xeebta tallaabadan go-aanka ayaa tallaabo kale oo muddo dheera inay gacan ka geystay sidii dadkan looga saari lahayd in looga saari lahay aqoonsi la-aanta dhegeystayaal islamarkaana haatan ay yihiin kenyaan rasmi ah kadib markii aqoonsiga laga jiray siddeed iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii munaasabad lagu qabtay ismaamulka kalifi oo uu munaasabadan guddoominaya madaxweynaha dalka william ruuto wuxuu kaararka aqoonsiga warqadaha dhalashada iyo baasaboorada siiyey shakhsiyaadka kasoo jeeda qoomiyadda pemba ee ku nool dhegeystayaal ismaamulka kalifi balse horaan loo aqoonsan waxay hay-adda u n c r ay tiri in arrintan ay calaamad u tahay dhammaystirka nidaamka diiwaangelinta ee dhammaan xubnaha toddobada kun ee bulshada bembe taasoo u ogolaanaysa inay si buuxda u helaan adeegyada muhiimka ee dowladda sida waxbarashada daryeelka caafimaad ilaalinta bulshada adeegyada maaliyadeed iyo suuqa shaqada ee rasmiga dhegeystayaal dhegeystayaal madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga dhegeystayaa filibi grandi ayaa yidhi waxaan bogaadinaynaa hogaanka dowladda kenya ee wax kaqabashada caqabado badan ee hortaagnaay dadka dadka qaar aan la aqoonsanan dhegeystayaal qaxootina loo aqoonsanayo balse haatan dad rasmi ay yihiin oo ku nool ismaamulka kalifi islamarkaana haatan ay yihiin muwaadiniin kenyaan ah maadaama qaar badan oo ka mid ah kaararka aqoonsiga iyo warqadooyinka shaqada iyo dhalashada iyo waxbarashada ee adeegyada aasaasigan loo ogolaanaya dhegeystayaal oo ay la mid yihiin kenyaanka kale ee sanadihii lasoo dhaafay kenya waxay ku tallaabsatay horumaro muhiim ah oo dadaalada lagu xalinayo dhegeystayaal dad shakhsiyaadka qaar oo wadanka ku nool balse ahaysanin aqoonsiga qaran dhegeystayaal bishii labiyi tobnaad ee sanadka hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka william ruuto uu ku dhawaaqay in dowladda ay si rasmi ah u bilaabi doonto in bembe ay u aqoonsato muwaadiniin kenyaan ah dhegeystayaal maadaama horaan aan loo tixgelin jirin dhegeyste haddaba dhegeystayaal waxaa diiwaangelintaasi ay qomiyadda dhegeystayaal xubnaha dhegeystayaal ka faa-iideystay ilaa toddoba kun oo qof oo dhegeystayaal waana qowmiyadda bembe islamarkaana haatan loo aqoonsaday inay ka mid yihiin bulshooyinka kenyaanka haddaba dhegeystayaal dhowaan markuu tegay madaxweynaha ayuu aqoonsaday qowmiyaddaasi dhegeystayaal waxaana qowmiyaddan ay haatan noqoneysaa qowmiyadda ama qabiilka afartan toddobaad ee ku nool gudaha wadanka islamarkaana ay dowladda aqoonsan tahay maadaama horaan aan aqoonsanin dhegeystayaal waxaana arrintaasna dhabogaadiyey madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxundiga mas-uulka u dhashay dalka talyaaniga waa filimbi grandi dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal dhammaantiin mar kale soo dhawaada idin leenahay waxay noo soo socdaad barnaamijkana aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal ilaa dhegeystayaal kun iyo shan boqol oo qaxooti ah oo u baahan gargaar dega waa gargaar deg deg ah waxayna ku noolyihiin xerada dhagahle dhegeystayaal waan ilaa kun iyo shan boqol oo qoys oo u baahan gargaar deg deg ah dhegeystayaal waxayna sidoo kale waxay noo soo socda aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka hogaanka ista ee ee dhegeystayaal qeybtiisa arrimaha gargaarka iyo binaadinimada aan kaga hadalna ama aan diiradda ku saarna maalinka talaada dhegeystayaal iyadoona inoo soo socda qodobka hay-adda cunada adduunka w b oo aada u yareysay gargaarka samafalka ama waa gargaarkii samfalka ay la siin jiray qaxootiga dhadhaab dhegeystayaal sidoo kale waad ku maqli doontaan saameynta ka dhalan doontaan waad ka dhegeysan doontaan uu kaga hadli doono maxamed cabdi colow oo ah guddoomiyaha xerada ifo qeybaha dambena fursad baan idin siin doonaa markii hay-adaha gargaarka laga soo tegay iyo dowladda sidee bulshadan ayagana garab uga geysan karaan in qaxootigaasi kun kun iyo shanta boqol gaaraya sidii gargaar loo gaari laha oo bulshada ayagana kaalintooda se u qaadan karaan kuwa samaha jecel dhegeystayaal dhankaasi ku-xigeenka wakiilka sare ee hay-adda qaxootiga u qaabilsan waa wakiilka sare ee hay-adda qaxootiga u qaabilsan waa u n c r gillian trix ayaa soo gabagabeeyey booqasho afar maalmood qaadatay uu ku joogay dalka gariiga halkaasoo ay ka wada hadleen asigii mas-uuliyiin kale almarale xiriira gelitaanka dhulka iyo magangelya doonka raadinta iyo samata bixinta shakhsiyaadka marabadda dhegeystayaal iyo isdhexgalka qaxootiga dhexdooda dhegeystayaal magaalada adenis ee caasimadda dalka griiga waxa uu kula kulmay mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha socdaalka iyo maangelyadoonka arrimaha dibadda arrimaha badda iyo ilaalinta muwaadiniinta wuxuuna ama la tashiye la yeeshay shakhsiyaadka shakhsiyaad mas-uulka ah qaxootiga iyo kuwa maangelyadoonka iyo ururada bulshada booqashadiisa wadanka griiga ayaa kusoo boogentay inka badan hal bil in ka badan muddo bil ah kadib markii dad badan ama dad tahriibayay ay saameyn ka soo gaartay badda dhegeystayaal wuxuu sidoo kale mas-uulkan ka hadlay dhegeystayaal warbixinno kooban oo ku saabsan dib u celinta qasabka shakhsiyaad galay wadamo dhegeystayaal aysan sharciyadooda haysanin dhegeystayaal wuxuu sheegay in wax laga qabto dadka qaxootiga ee doonaya magangelyo doonka islamarkaana goobaha ay ku nool yihiin dhegeystayaal in gargaar lagu siiyo iyo adeegyada muhiimka ay u baahan yihiin ee asaasiga sidoo kale wuxuu ka hadlay in wadanka gariega uu martigeliyey in ka badan lixdan iyo sideed kun oo qaxooti dhegeystayaal ka hoosta wadamo kala duwan oo caalamka ka kala yimid oo ay soomaali ku jirta oo doonaya inay wadamadaasi uga sii gudbaan wadamada kale dhegeystayaal balse qaxooti kuwa haatan ee dalkaas gariega iyagoona ka mid ah in ka badan lixdan iyo sideed kun ay qaabishay dowladaasi dhegeystayaal waataa qeybihii dhexe barnaamijka ayaynu ku siiqeyna dhegeystayaal waxaa inoo soo socdo dhegeystayaal qodob aan kaga hadlaynaa in raashinkii iyo gargaarkii iyo gunooyinkii lacageed la siin jiray qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab ee la siin jiray oo la yareeyey dhegeystayaal oo horaantii bishii hore dabcan la yareeyey balse cabashaha badan ayaa laga muujiyey sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha xerada ifo shaqaalaha la shaqeey qaar ka mid a dhalinyarada la shaqeey nirahde aan wax laga weydiiyey saameynta ka dhalan karta arrintan dhegeystayaal balse haatan aan soo qabta adeeg ka mid ah adeega qeybta ka barnaamijka haddaba shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegya ku habboon dhegeystayaal safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aadan mudnayn ay ku dhacdo dhegeystayaal ama cid aan mudnayn inay ku dhacdo ama dhaqaalahaaga kaa dhacdo waana adeega xakiikisha xakiikisha dhegeystayaal waa adeega awood u leh soo diraha bixiyaasha si ay u xaqiijiyaan magaca waa magaca iyo codadka ka hor cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan dhegeystayaal waa beer to beer dhegeystayaal waa b to b dhegeystayaal lipana empesa waaye iyo wax kala iibsiga lacagaha caddaanka ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefoonada casriga ah keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ileen horaha loo dhahay hubsiina halbaa la siisaaye macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halkaay u dirayaan dhegeyste haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qeybta sim waa sim tolkit iyo sidoo kale safaricom adeegyadeeda ka hesha dhegeystayaal qofkan markuu embese isticmaalayo waxaa uu soo baxaya halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi kaalumin dhegeystayaal waa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee ambesa hakikisha dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal haddii aan usoo laabana qeybaha kale ee barnaamijka horaantii bisha hore ayay ahayd markii hay-adda cunada adduunka ee w f b ee dadka qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab u sheegtay in raashinkii deeqda ahaa laysiin jiray qaxootiga la dhimaya boqolkiiba labaatan laga bilaabo bisha bishii aan kasoo gudbnay julaay bishan ay qeyb ka tahay saameynta ay kasoo gaari karto hay-adda ayaa warkaa warkaasi ama warbixintaasi dadka ku gaarsiisay fariimo ay ugu dirtay taleefoonada gacanta ayaa tallaabadaasi ku micnaysay dhaqaale yari soo wajahday hay-adda dhegeystayaal sahaatee raashinka la dhimay ayaa saameynaya dadka qaxootiga ee ku neel xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo dadka ugu sii daran yihiin dadka xeryaha ku cusub oo aan ayagu weli la aqoonsan ama loo aqoonsan qaxooti rasmi ah dhegeystayaal iyadoo saas xaaladdu ay tahay sidoo kale waxaa laga jiray lacagihii gunooyinka lacageed ee la siin jiray dhegeystayaal saameyn dabcan ayaa ka dhalanaysa dhegeystayaal iyadoona hay-adda cunada adduunka w b aada u yareysay gargaarka samafalka la siiyey qaxootiga dhadhaab dhegeystayaal oo cunada ay qeybta qeybka ka tahay ama raashinka haddaba saameynta arrintaas ka dhalan karta waxaa ka hadlay maxamed cabdi calow waana gudoomiyaha xerada qaxootiga ifo arrintan ka hadlay waxaana hadaladiisi ka mid ahay maruu arrimahan ka hadlay waa maxamed cabdi calow gudoomiyaha xerada ifo dhegeystayaal bal aan dhegeysana codkan waa hagaag dhegeystayaal waan dhegeysan doonaa dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa
dhaqaale iyo ay ku bixiyaan iskoolada iskaga bixiyaan iskooladii kaleeto public ahaane waxawaay waxbarashadooduna aaday u hooseysaa dhanka kale caafimaadka xitaa laftirkiisa xitaa sidii hore ma ahan waxawaay horaan waxaa furnaayeen goobo badan oo caafimaad ah oo xaafadaha ka furnaayeen qaxootigii marka noloshiisa wallahi aaday u adkaatay
waa mid ka mid a dhallinyarada la soo shaqaysay hay-adaha gargaarka dhegeystayaal oo ka hadlayay xaaladda nololeed iyo saameynta ka dhalan karta raashinka la dhima dhegeystayaal soo dhawaada mar kale aydin leenahay qodob wax inoo soo socda ilaa kun iyo shan boqol oo oo qof oo qoys oo u baahan gargaar degdeg ah dhegeystayaal kuna nool xerada qaxootiga ee dhagax le dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkan soo dul istaagna dhegeyste dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan ee qeybta dhexe ee barnaamijka ama qeybaha dhexe barnaamijka ilaa in ka badan kun iyo shan boqol oo qoys oo aan ku tiirsaneyn ama oo aan tiirsanayn ayaa u baahan gargaar degdeg ah hay-adda uncr ayay ka codsadeen in dib loo bilaabo tirakoobka la hakiyey ee xerada qaxootiga dhagaxle ee kaamkaee kaamka dhadhaab dhegeystayaal si qaxootigaasi u helaan raashinka biyaha iyo adeegyada nolosha lagama maarmaanka maadaama ilaa kun iyo shan boqol ka badan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah dabcan waxaa arrintan ka hadlay mid ka mid ah gudoomiye xaafadyada xeryaha qaxootiga ee dhegeystayaal iyo dhadhaab iyo sidoo kale dhankaasi xerada dhagaxley arrintan ka hadlay dhegeystayaal balaan dhegeysana
koob baa la bilaabay mar adiga hadda bishii juun dhexdeeda ah waxay dadku aad iyo aad ugu niyad kalsoonaayeen ugu yani ay rabeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay fotuu oo si ay hay-addu ay u qaabisho oo yani fadhigan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan tirakoobka adi si fiican buu ku bilowday mar dhexdan uu joogana wuu istaagay markaa sidaa aawadeed dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin oo haddii alla yidhaahdo hadday hoy tahay iyo haddii ay nolol kala tahayba ay u dayacan yihiin dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboon aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan iyadoo u mataqaana maciisadana ay iska qaab daran tahay dadku jidkii hore qaxootiga aha laftigiisaba uu iska liito oo aad arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna hata hadda uusa samaysanin aad arkayso sidaa ay tahay oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kaloo walaalahooda oo baahan ay dul saaran yihiin marka waxaa kuu sheegayaa in meeshaa dhibaato bini aadamnimo ay taallo dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda shigshinkan key waa lix goobood weeyo waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirikoob saxa ma ma tirikoobin laakiin ugu yaraan adiga kun iyo lix boqol oo qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu dara ilaa laba kun oo qoys baa dhan yihiin unhcr waxay ka rajaynayeen in meel deegaan ah oo ayagu ay degaan ay helaan waxay kaloo ka rajaynayeen sida gogol sida mataqaana ama baco ama guri ama masquul ama cuntoba oo mataqaana yani ayay uga baahnaayeen cabdulaahi nuur baan ahay aniga adi tiri siddeetan baan galay oon ku jiraa dadkaygana iyo kaarkaygana waa toddobaale waan soo barakacnay intaan imaanay dhib baan ku qabnaa aniga kelina ma aha waa qaryadoo dhan ilaa aniga taydun baan ka warramahayaa dhib baan qabaa waxaan rabaa ilaahay weyna waxdayay dowladdan waxaa waasaday inay allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa liga qaado inay la aqoonsado wax annaka keliyaana ma aha dhib baan qabnaa haa qaxooti meel degan inaan noqonno oo nala aqoonsado yaan rabnaa aa guri hello allay raashin hello ilmihii baa naga dhib qaba meel cidlaan fadhinaa oo gelgelin ayaan iska fadhiy siigaana dhumisay layac baan qabnaa layac weyn magacayga tifow aadan barakaya lii dhahaa tirakoobkan saamayn weyn buu nagu yeeshay annagoo o dayacanoo meel cidla fadhana guri in ma haysana gogol ma haysana in nala qaado oo nala qaabilo oo meeshii qaxootigii loo raraay nala geeyo un gurina aan helnay guri iyo gogolna aan helnaa rabnaa aad baan u rafaadsanahay qoyskayga wuxuu ka kooban yahay sideed caruur ah aniga sagaal Een, tirikoobka la joojiyeyna saameyn weyn buu nagu yeeshay tabar ma hayna Een, waxaan rabnaa in tirikoobka naloo fududeeyo si deg deg ah annaga me- wax naloogu qabto meeshii naloogu taragalan nala geey hay taas ka codsanayna
waa hagaag dhegeystayaal halkaas haddii aan uga soo gudbo codadkaasi dhegeystayaal dabcan codsi bay dirsanayaan dadkaasi oo garab in la siiya ay doonayaan soo dhawaada idin leenahay dhegeystayaal eh, qeybaha kale ee barnaamijka aan usii gudbinaya dhegeystayaal qadadka taleefanada idin furaya dhegeystayaal oo eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadadkaas taleefanada aad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka haddaba dhegeystayaal codkaas soo dhegeysateen haddaba in- tira intaasi ka badan waa kun iyo shan boqol waa qoysas oo gargaar deg dega u baahan dhegeystayaal qaarkoodna doonaya in la tixgeliyo oo dee la diiwaan geliya dhegeystayaal oo codsanaya dabcan codka sidaad kaga soo dhegeysateen haddaba markii laga soo tagay hay-adaha gargaarka iyo sidoo kale dowladda dhexe sidee bulshadana ayagana kaalinteeda ugu qaadan karaan inay dadkaasi gargaar u fidiyaan oo samafala ah dhegeystayaal soo dhawaada mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal mar kale haddii aan idin dul maro qadadka kala duwan ee idaacaddu waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber dhamarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka taleefoonada soo beegsanaya ee ugu horeeya ayaan fursadda siinaya doonayan inay barnaamijka ka qayb qaataan ama uu ka qayb qaata halow istaafi malaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay halo istaafim halow staff waa hagaag dhegeystayaasi khadka ayaa ka go-ay soo dhawa ayaan idin leeyahay dhegeystayaal waxay leedahay hay-adda cunada adduunka w f b dhegeystayaal warbixin ay dhowaan soo saartay ay ku leedahay waxaan si wada jir ah aan u ciribtiri karnaa ay leedahay gaajada dhegeystayaal waxay leeyihiin gaajada waa mid cu- dhegeystayaal caqabad ku ah bulshada dhegeystayaal cadowna ku ah waana midda ugu weyn caqabadda ugu weyn ay wajahayaan ummad badan dhegeystayaal waxay leeyihiin waxaan horay u sameynay horumar la yaab leh hadda waxaa jiray leeyihiin saddex boqol oo milyan oo qof oo gaajaysan ama haraad wajahay oo ka yar kuwa waa niraahde ama xaaladda haatan ay wajahayaan ilaa dhegeystayaal saddex boqol oo milyan oo qof oo gaajo cunayari iyo biyari wajahaya dhegeystayaal waxay leeyihiin waxaa suurtagal ah in la joojiyo gaajada ama aan ciribtirno w f b waxay leedahay waxay ka shaqeynaysaa ilbiriqsi walba dhegeystayaal maalintii si ay u qoodeyso in ka badan sagaashan iyo shan milyan oo qof oo u baahan ama baahi deg deg ah wajahaya sidoo kalena ay fuliyaan barnaamijyo wax looga qabanaya ka hortaga iyo waxyaabaha keena gaajada dhegeystayaal hase haatee waxay w f b sheegaysaa si aan gaajada u ciribtirno waxay ku xiran tahay taageeradaada dhegeystayaal si aan u caawino dadka ah, dhegeystayaal baahan ayay leeyihiin dhegeystayaal warbixin ay soo saartay ku sheegtay ayadoo saddex boqol oo milyan oo qof ay macluul gaajo iyo haraad isugu darsameen dhegeystayaal dhul saxarana ku nool badankood ay wajahayaan dhegeystayaal xeryaha qaxootiga ka mid a dadka ah, macluusha ay haysata dhegeystaha ugu horreeya qadka taleefonka hallow stafm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay dhegeystaha siiqadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsaan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya halow safim walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
اهلا وسهلا عليكم wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu انا عصار اي ورزيتها si wanaagsan walaal soo dhowaan ku leeyahay waxaan ku qoslayaa ilaahay baa gaajada bixin kara bini aadan gaajo bixin kara si wanaagsan
waxaan u malaynayaa dabcan hay-adda w b baan ka soo xignahaye
waxaa weeye horta waa iska hadleen oo ilaahay subxaana watacaala gaajada naga saari kara si wanaagsan dadaalna wuu jiraa dabcan kama bixin karo
waan gartay khalqiga ilaahay baa abuuray inta ka inta nafta ku jirta oo dhan ilaahay baa risaaqi karo waan gartay
laakiin ummadda markaad fiiriso hadda annagu marka halkaan joogno soomaaliyeed markaad fiiriso mhm
dadku waxaad moodaa ilaahay baa la tala saartaaye in hay-adii la tala saartay waan gartay hadda dhulka markaad fiiriso haddii la abuurto raashin badan baa kasoo baxaya waan gartay sax cid u socotana ma leh waan gartay ayaga laftooda xilliga jilaalka ah
waa tahay dadka raashinka ma siiyaane markii xilliga roobka soo dhow yahay bay siiyaan waan gartay
aan la abuuranin waaya macnaha dhulka aan la abuuranin oo waxaa laynoo hostaa gacantiina hallo gacmaha laynoo horsada
waan gartay
anu marka dadka waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaana watacaala ha la tala saarto fatawakalu cala allah risaqa ilaahay baa bixiyo dhulkana ha la abuurto hay-adadna ma darjin karto
waan gartay waa tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhoweynayaa qadadka telefoonada ee soo beegsanayo hallow stiphem hallow stiphem
salaamu calaykum cabdullaahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدو
walaal waad mahadsan tahay warkan waa la socdaa واتا وبرنامجك أوغان كستا أرمها قرقارك بني أدن مدري كبتك Aa, هاي horta bini-aadanka gargaar buu iskaga baahan ilaahay weynaha waaxidkan baan u gargaari karaa سي وناكسن
laakiin wuxuu ilaahay weynaha waaxidka aan barinayno hoorsanayno oo bini-aadanka ilaahay wuxuu noo geliy وان قرتي ninba nin wuxuu ku dhaamo ayuu siinaya واتا
koo biyo ninkaad ku dhaanto waad u celinaysaa صح
marka dadka alfasaga eh la cabanayaan ee hadda tiradooda waa naqlaynay waa la soconay qaartaa meelo badan ka umaadeen gaajo kasoo carareen ilaahay abuurtay weynaaye subxaanahu watacaala ee samaystayna wuu ka warqaba وان قرتي
laakiin dadka ay kolley kusoo socdeen iyo waxyaalihii ay dhagooda qabeen iyo dadka ay u umaadeen si un bay ku noolyihin واتا
maxaan dhihi lahaa hay-adihii iyo waxay gargaarka bixinayeen ayaga wax ilaahay subxaanahu watacaala ummadda ugu soo dhiibin bay keenaana dadka asaga ilma ku fiiriyaan ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala u tala saaranayaan صح
Aa, saasaan leey waana salaamantiin waa kaaga mahad celina walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga qaatay haddaba qodobka kala soo qayb qaadan kartaan dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo waxaa weeye dhegeystayaal ilaa dad badanaa gargaar u baahan oo gaaraya kun iyo shan boqol oo qo- qoysas ah dhegeystayaal ku nool xeryaha qaxootiga dhegeysta dhaga- dhadhaaf gaaraan xerada dhagaxle oo dabcan kuwa qaar in la diiwaangeliya doonayaan haddaba markii laga soo tago hay-adaha gargaarka iyo sidoo kale kuwa iyo sidoo kale dowladda dhexe sidee bulshada iyagana kaalintooda uga qaadan karaan inay dadkaasi garab siiyaan oo ay ugu deeqaan wixii caloosha ay ku qabojin lahaayeen dhegeystayaal maadaama deeqa ama dhegeystayaal uu ilaahay bixiyo wax walba dhegeystayaal bulshadana sidoo kale kama marno ayagana ayagoo ilaahay baa ayagu sabab uga dhigi karaa inay dadkaasi dhegeystayaal gargaar siiyaan haddaba dhegeystayaasha mar kale dib ugu laabanaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو wax wanaagsan لمدة
anooga hataa washada dadka waa maqlaa laakiin waxaa keeneed allah subxaana watacaala ilaahay adiga wuxuu ku qoranta cid kale ka cunaysa maaha واتاي
halka waxaan dhihi lahaa ilaahay ha baryano ilaahay baa erkadiis waanta bal ummadan ilaahay ha baryo oo hadda washada saa cunsan ilaahay ha ku xirnaata un baan ku dhihi lahaa un ku salaama واتاي ولا لو كاغا مدعلينيا sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha soo taraya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لولا نيروبي وكو سلامة ولالك واتاي waa kaa guduma وعليكم السلام
horta waxaan leeyahay ilaahay weynaa waaxidka awoodda sare iska lahaa dadka masaakiinta ha caawiyo صح risaaqadna muusan weynine wuu isku imtixaamaya bini aadanka waan gartay annaga maanta inaan dhaano aan filayno iyo ayaga ilaahay waa u simanay laakiin ayagana waa lagu imtixaamaya inay nimca eh, maxaa la yidhaha gaajada haysata iyo ilaahay xasuustaan waan gartay annagana waxaana lagu fiirinaya inaan ah, maaragtay garab istaagno marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha inta laga gaarayo xitaa dadka ay la joogaan hadda qaxootiga oo kale markay joogaan dadka xoogaa yara dhaamo dadka business kale dadka shaqaysanaya soomaalida sideedaba waxyaabahay aadka ugu fiicanta waxaa kamid a inaad isgarab istaagto dad isgarab istaaga waayo waxna istaro waan marka gartay dadkaas bulshada guud ahaan inay u istaagaan qof walba wuxuu ku dhaamo uu ku caawiyo maanta ita haddaysan qado karsanin oo qado loo kariyo haddii maarata wixii lagu caawin kara lagu caawiyo intaasba way kusii gaarayaan marka ilaahay risaaqada waa saxa siiya imaankana saada qooga dhigo annagana maaragtay dha- gadaashooda wax badan oo aan ku deeqno allahna siiyo aamiin walaala waxaan ku weydiin lahaa eenayaan dhaweysa waxaa jira masaajid bangal ku yaalo oo lacag loo aruurinaye si wanaagsan marka lacagaan u ballan qaaday ee lambarkoodii iga baxay ma igu caawin kartaa lambarkaas waa tahay nambarkooda waan kula wadaagi karaa dabcan
iishaboonkaaqabta waa hagaag waa dabcan masaajidka bangal weeye waad la hadlaysaa intaadan dabcan waxa aad ku biirin waxaad ku caawin lahayd ama dhismahaas uga qayb qaadan lahayd markaska dabcan waxaad kala xiriiri kartaa wadaadkan eber toddoba
darasadahay two four
oo eber sideed
eber sideed
three nine
three nine eight four waa guddoomiyaha guddiga markaskaasi nambarka mar kale aan kugu celinayaa oo haye waa e- waa zero seven two four
okay sid marka two four haye two four Mhm, waa labaatan iyo afar mhm, eber sideed mhm.
saddex sagaal Sax, sideed afar sideed afar okay magaciisa marka wadaadka cabdifitaaxa waa iska xaqiiji insha allah basta iyo waa xaqiijinaa inta aad waa mahadsan waata kaga mahad celinayaa dabcan waa dhismaha ah, markaska shariif cabdinuur ee bangal dabcan way ka qayb qaadan karaan dhismahaasi dhegeystayaal waa hagaag sidoo kale hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha cunnada dhegeystayaal waa w f d aan iraahd waxay leedahay ilaa sideed boqol iyo labaatan iyo sideed milyan oo qof oo adduunka ku nool ayaa haweenkii sariirta ku hoyda ama saaxda iyadoo caloosha ay maran tahay waxayna halis ugu jiraan dhegeystayaal gaajo daran ay leeyihiin dhegeystayaal iyo macaluul ah aada u liidata waa sida ay sheegaysa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha ah, cunnada dhegeystayaal waa wild food program dhegeystayaal w f b loo soo gaabiyo dhegeyste dhegeystayaasha mar kale dib ugu laaban doonaa dhegeystayaal soo dhawaada idin leenahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan namarkaasi nambaradaasaa dhegeystayaal kaga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka dhegeystayaal gargaarka biniaadinimada arrimaha qaxootiga anado- anagoona qodobka diyaaradan ku saaran inay tahay dad badan ama tiro ka badan kun iyo shan boqol oo qoysas ee dhagaxli ku nool gargaar biniaadinimo ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah dabcan dabad codadkiina waa soo dhegeysateen aan filayaa dhegeystayaal kuwa dhegta u raaricinayay markii hay-adaha laga soo tegay gargaarka iyo sidoo kale dowladda sidee aydana bulshadana kaalintooda ugu beerin kartaa inay dadkaasi danyarta ah hooyina ahaysan garab u istaagi lahaa ma sidee garab ugu ist- ama sidee garab ugu istaagi kartaan dhegeystayaal soo dhawaadaan leenahay weli qaybihii dhexe ee barnaamijkan dhegeystay ku guda jirna waa hagaag mar kale dhegeystayaal s- aan dhegeystayaal saafim codka gobolka waqooyi bari ayaa nagala socotaan haddaba qaxooti badan oo ka qaxayay colaada ka taagan dalka suudaan ayaa nolol cusub u bilowday wadamada ee dhegeystayaal ee magangelida u duunteen kadib markay kasoo carareen iska hormaadka ama dagaalka dabcan ka taagan dhankaasi iyo suudaan oo u dhexeeya ciidamada militariga dalkaasi iyo kuda iyo kuwa sida militariga ama birmadka deg dega ama sida militariga u tababaran ee r s f ayaa qaxooti badan waxay hoy iyo taageero iyo badbaado ka heleen wadama dhegeystayaal dhegeystayaal ku yaala qaaradda africa iyo wado gaar ahaan ee wadanka ee central african republic waa wadanka ku yaala bartamaha africa dhegeystayaal ayagoona hooyi aada loogu soo dhaweeyey dhegeystayaal waxayna haatan dhegeystayaal nolol iska yaroon ay ku qaadanayeen wadamadaasi ku yaala oo wadanka ku yaala jamhuuriyadda bartamada africa gaar ahaan caasimaddeeda magaalada pirao waa central african republic oo qaxooti kasoo qaxay suudaan si fiican u qaabili sida hay-adda u n c r ay sheegaysa dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal dadkan ayaa haatan dhegeystayaal lahoma dad badan oo intaasoo malaayiin gaaraya ayaa ka qaxay colaadda ka taagan dhankaasi iyo dalka suudan ee u dhexeeya labada dhinac ee milatariga waa ciidamada sida milatariga u tababaranaya r s f iyo ciidamada milatariga wadankaasi dhegeystayaal oo aada isu hayo dad badan ay ka qaxeen ilaa dad tiradooda kor u dhaafaysa laba kunna ay ku dhinteen colaadda halkaasi ka taagan dhegeystayaal tan iyo colaadaasi oo soo bilaabatay bartamihii bishii afaraad ee sanadkan dhegeyste haatana bishii sideedaad ee maantana bilowtaa iyadoona uu ku siqay dagaalka af muddo ku dhow afar bilood qodobka haddii aan usoo laabana diiraddan ku saarayna dhegeystayaal kun iyo shan boqol oo dad tiro ka badan oo qoysas danyar ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah dhegeystayaal oo ku nool gaar ahaan xerada dhagaxley dabcan ee hoos tagta dhankaasi deegaan baarlamaaneedka dhadhaab ahna xarunta xeryaha qaxootiga ee kenya ee dhadhaab eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka taleefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa soo dhowo walaal magacaaga halkaad uskantahay tan haddii aan soo qabta mid ka mid adeeg ama adeega barnaamijka qeybta ka waa empesa hakikisha dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ee ku dhacda dhegeystayaal waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha ama bixiyayaasha si ay u xaqiijiyaan magaca qaatahay iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan waa pia to pia lipana empesa dhegeystayaal iyo wax kale iibsiga lacagaha caddaanka dhegeystayaal ama lacagta caddaanka dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanayay adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ileen horaa loo dhahay ama loo yidhi hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay u dirayaan dhegeystayaal haddaba dhegeyste haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tol kit ee safaricom adeegyadeeda ka hesha dhegeystayaal qofka markuu embeeso isticmaalayo waxa u soo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeystayaal ee xaqiiji hakikisha ay ku leedahay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeyste waa hagaag wararka kale ee la xiriira arrimaha qaxootiga dhegeystayaal iyo biniaadinimada dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n c r ayaa bayaan soo saartay siddeed iyo labaatankii bishan waxay sheegtay in dadka kasoo cararay dalka burkina faso ee si deg dega u codsanayaan dhammaan ama looga codsanaya dhammaan dowladaha wadankaasi dariskale ah inay soo dhoweeyaan dadkan qaxootiga iyadoo xaaladda ammaan ee dalka burkina faso ay sii xumaanaysaa maadaama dhegeystayaal ay xaaladdu cakiran tahay ayaa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n c r waxay aada uga walacsan tahay ammaandarada baasan iyo xadgududyada xuquuqda insaanka ee lagu kacayo ama lagula kacayo dadka rayidka waxaana ka mid ah dadka in dhibaatooyinka ama gobasfallada loo geysanayo wax ka mid ah dil dad la waayay dhegeystayaal jirdil afduub dhowr dad gaar oo rayid oo la beegsanayo ama la dilayo waxaana ay leeyihiin ka dhasha khasaarooyin kala duwan oo soo gaara dadka rayidka sidoo kale hay-adda waxay leedahay in caruurta ay la kulmaan khataro ay ka mid yihiin xadgudubyo halis ah oo ka dhanaa xuquuqda insaanka sida shaqaalaysiinta qasabka ah ee kooxaha hubeysan ay shaqaalaysiinayaan caruurta shaqada caruurta ama shaqooyin adagoo loo dhiibo oo aan wanaagsanayn sidoo kalena noocyada kala duwan ee rabshadaha ee xadgudubka dhegeystayaal iyo sidoo kale rabshadaha ku salaysan jinsiga ee loo soo gaabiyay g b v waxay walaac ka muujiyeen dugsiyada halkaasi oo xiran ku dhowaad ilaa saddex kun oo arday ayaanan ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo koo iyo labaatankii dugsiyada aan aadin dhegeystayaal oo waxay ka cabsanayaan xaaladda amni dhegeystayaal sidoo kale qiyaastii afar dhibic toddoba milyan oo qof oo u dhashay dalka burkina oo dalka u dhashay dalka burkina faso ayaa hadda u baahan gargaar biniaadinimo in ka badan labaatan boqolkiiba dadkaasi waxay saameyn ka soo gaartay isku harimaayada sidoo kale waxaana ka burburiyay guriyaashii waxaana sidoo kale burbur soo gaaray kaabayaashii muhiimka u ahaa dadkan dhegeystayaal haddana laga soo bilaabo bishii lixaad ee sanadkan in ka badan lixdan iyo toddoba kun oo qof oo ka yimid dalka burkina faso ayaa magangelyo u raadsaday wadamada dariska la ah waa sida maili niger ivory coast togo benin iyo ghana halka in ka badan laba milyan oo qof ay ku barakace ay ku barakaceen da- dalkaasi gudihiisa taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah wadamada afrika ee dhibaatooyinka barakaca xun ee ka jira qaaradda afrika ama wajahaya dhegeystayaal haddaba u n f c r ayaa dhammaan ugu baaqday wadamada caalamka inay ogolaadaan ama ay soo dhoweeyaan dadka rayidka ah ee kasoo cararaya dalka burkina faso haddaba u n f c r waxay sidoo kale ugu baaqaysaa beesha caalamka inay garab istaagto dadka kasoo barakacay burkina faso kuwaasoo u qaxay dalalka dariska dhegeystayaal ee martigeliyay dadkaasi isla markaana ay bixiyaan ade- adeegyada asaasiga ee dadkan u baahan yihiin ay ka mid yihiin waa adeegyada asaasiga ee baahiyaha bini-aadinimo lagu xallin kara dhegeystayaal waa xagaa qodobka annaga haddaan usoo laabana dhegeystayaal oo ay qodobka dooda ilaa ah, kun iyo shan boqol oo qoysas danyar ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah dadkan intooda badan dhagax le ayay ku nool yihiin dhegeystayaal qaar ayaan haysanin haddaba in ka badan kun iyo shan boqol oo qoys oo aan oo aan waxay ku tiirsada aanan haysanin dhegeystayaal ayaa u baahan gargaar deg deg ah iyagoona hay-adda u n c r ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ka codsaday in dib loo bilaabo tirakoobka la hakiyey ee xerada qaxootiga dhagaxle ee kaamka dhadhaab si qaxootigaasi u helaan raashinka biyaha iyo adeegyada nolosha ah, lagama maarmaanka u ah dhegeystayaal eber toddobo sidee haddaba markii laga soo tago hay-adaha gargaarka bixiyo iyo sidoo kale dowladda sidee bulshada ayagana kaalintooda ugu qaadan karaan inay walaalahood xaaladda ah, macluusha ah, wajahaya inay garab siiyaan ama xaaladda biniaadinimo eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namarka kale waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka taleefonka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya intaanan u gudbin qadarada iyo dhaahyada dhegeystayaal ayadoona nagu soo food leeyahay warka barqanimuhu haatan isku dubridayo mawliid maxamed shuuriye xamdina ee idin akhri doonta dhegeyste hallow isafim soo dhowo walaal magaca galkaad ku sugantaa dhegeystahaasi qadka ayaa ka goodibu soo beegsan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegeystaha kale ee doonaya inuu barnaamijka isagana ra'yigiisa ku daro ayaan fursada siinaya waa hagaag dhegeystahaasina qadka uma saamixin dhegeyste dhammaantiin soo dhawaada idin leenahay dhegeystayaal intaanan qadaradii dhahyada u gudbin dhegeystayaasha qadadka taleefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya dhegeystayaal halo star f m soo dhow walaal magacaa geelkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib usoo beegsan leeyahay intaynu barnaamijka guda jirno dhegeystaha kale qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya halo star f m waa hagaag dhegeystahaasina uma suuragelin dhegeystayaal diban ayaan isugu soo laaban doonaa dhegeystayaal kasoo qayb qaatayaan leenahay dhegeystayaal warka kadib aan noo balan ah iyo qeybaha dambe ee barnaamijka dhegeystayaal qadaradii dhahayada ayaa kasii horeeya dhegeyste waa hagaag haddaba barnaamijka saak waxaan ka diirada ku saarina qodobada la xiriira arrimaha gargaarka biniaadinimada halka qodobka dooda uu dhegeystayaal uu yahay dhegeystayaal in qaxooti dhan kun iyo shan boqol oo kun oo la xeerada dhagaxle ay u baahan yihiin gargaar biniaadinimo haddaba ma- markii lagasoo gudbo gargaarada ama samafalada ay sameeyeen hay-adaha eh, gargaarka iyo sidoo kale dhegeystayaal dowladda dhexe maxaa bulshadan ayagana laga doonayaa si ay garab u siiyaan dadkaasi xaaladda adag ee nololeed wajaha dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkaas telefoonada ayaad dhegeysta soo beegsan kartaan dhegeyste dhegeystayaasha qadadka haatan ku jira ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan gabagabadiina aynu soo gaarnay haatan dhegeystayaal ama qeybihii dambe ee barnaamijka soo dhowo walaalaan ku leeyahay dhegeystaha qadka ku jiraan fursadda siinaya hallow star f m waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka goyda u soo beegsan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegeyste waa hagaaga dhegeystaha kale ee qadka telefoonka ku jira halow staafim eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal haddaba hay-adda w f b waxaan idhahda hay-adda w f b ayaa sheegaysa in siddeed boqol labaatan iyo sideed milyan oo qof oo adduunka ku nool ay haatan ama habeenkii ay ku hoydaan iyadoo coloosha ay maran tahay waxayna ku baaqaysaa in caalamku uu dhegeystayaal garab istaago dadkaasi calowshooda ay baahanta dhegeystayaal maadaama ay sheegayeen in gaajo daran ay wajahayaan cadowna ay tahay gaajadu waa sida ay w f b sheegaysa haddaba xeryaha qaxootiga dhadhaabna inka badan kun iyo shan boqol oo qoys oo aan ku tiirsaneyn ama aan ku tiirsaneyn ayaa u baahan gargaar deg deg ah iyadoona hay-adda u n c r ay ka codsadeen in dib loo bilaabo tirikoobka la hakiyey ee xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab si qaxootigaasi u helaan raashinka baahiyaha iyo sidoo kale adeegyada nolosha ee lagama maarmaanka ah dhegeyste eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambar kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin soo dhawaadaan dileenahay dhegeystayaal staafim codka gobolka waqooyi beri ay nagala socotaan iyo mawjadaha kala duwan ee idaacadda laga dhegeysta dhegeyste soo dhawaan leeyahay dhegeystaha qadka telefoonka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato fikirkiisa ku biiriya dhegeystayaal ee ku aadan sida loo garab istaagi karo qaxootigaasi haatan aad dacbashadooda codkooda aad soo dhegeysateen dhegeyste halow staafim walaal soo dhawow magacaagii halkaad ku sugan tahay halow staafim dhegeystahaasi qadka ayaa kugoyd ugu soo beegsaan leeyahay dabcan mid ka mid a qadadka hadduu kugu adkeeyo dhegeystayaal midka kale aad soo beegsan kartaa dhegeystayaal si aad barnaamijka qeyb aad uga noqotid dhegeystayaal halo staafim soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
waa dhoway maamacalin salaad waaye soo dhawo maama soo dhawo barnaamijka la socotaan filayaa
wallaahi horta gobontiyaashan dhibay qabaan dhibdaaman ilaahay waaye haye
ilaahay horta addoomihiisa marku uu cuntadiisa asagaa mas-uul ka qaaday wax bilaaadamkeena maaha waan gartay
adinkana waxaa la rabay in ilaahay kala saartaan sax hal unug hadduu ilaahay kusiiyo hadduu toban kusiiyo hadduu sideed kusiiyo noloshooda iyo caafimaadkooda ilaahay ahaay sax
maxaa yeelay dadkan ayka caabudaayay dadka hadda maanta diinta ayla gubihaayo waay ani horta wallaahi qaxooti kan waaba kasoo horjeedaaba waan gartay subaxnamadan waaba kasoo horjeeda noloshooda ilaahay ahaay jeeradooda ilaahay ahaay hadday siiyaan ka qaata laakiin xoogooda ilaahay sii waagi markuu beriyo waan tii gartay gaarita aad wataca tii dhaqdhaqda tii xamaalatan horta niyadda hageliyeena sax waxaan nin ayka camal oo nafle ay waagii bariid ugu cabaadayo cabaadka ha yareeyena waan maxaa gartay yeelay ishiisgaarta ishiisa ugu timaal hadda diinta yaaba loo soo jeeda ayagana hunguri ay usii cabaadayin waan nolosha gartay ilaahay ahay dhulka ilaahay sanadkan intii roob ahayaa da-ee dhulka ilaahay dad allaha tusa gaalkana wax allah idinkiga soo qaado gaalku diintiina la diribayahay waana idin salaamay ilaahay idinkiisa naxariista allah soo dejiyo waa tahay waa dabcan sidoo kale waa kaaga mahadcelinayaa maama xaliima dhegeystaha kale ayaan fursadda siinayaa qadka telefoonka soo beegsanaya ahna dhegeystaha ugu dambeeya halow staafim soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay dib u soo beegsan leeyahay intaynu barnaamijka ee waa in dabcan hal dhegeystahan fursad u siinayaa kadibna barnaamijka waa soo gabagabeynayaa halow staafim walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa daqiiqadaha noo haray halow staafim soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله هاي
aad iyo aad waxalow dhammaan halwadeynada staa fm waa ku salaamay waa tahay waa kaa guddoomiyen dabcan anoo wakiilkaa ah saaxibaanasa oo kasoo wacaya magaala madaxda dalkan tan kenya ee nairobi waa tahay isaaq barnaamijka la socotaan filayaa ah aad iyo aad aad iyo aad waan gartay marka dadkii maaragtay sababta amdarada maaragtay ka wadankooda kasoo barakacay haye
maaragtay saboolnimada iyo gaajada waxaa maaragtay maaragtay u no- eh, dadka maaragtay sabab u noqday maaragtay amni darada haye
marka waxaan dhihi lahaa maaragtay in a- aadaha maaragtay ku shaqada u leh maaragtay iyo maaragtay dadkii muslimiinta oo wadankan kenya ku dhashta mhm
in maaragtay dadkaasi la garab istaago wax kasta maaragtay oo maaragtay ku saabsan maciishada dadka maaragtay biyaha iyo cuntada in la garab istaago dhammaan muslimiinta ku nool wadanka kenya waan gartay dalka dalka ingiriiska soomaaliya inta badan maaragtay amni darada da- amni darada dadkooda maaragtay dadkii soo carara haye
maaragtay dadkeena muslimiinta la garab istaago wax kasta oo maaragtay dad kasta muslimiinta iyo dhanka maaragtay culummada mas-uuliyiinta maaragtay maaragtay xuduudaha kaawatiyaasha xuduudaha sida garissa wajera mandheera waan gartay dadkaas hala garab istaago aan dhehi lahaa waxaad- waa kaaga mahad celinaa walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay
aad aad ugu- barnaamijka halkaasaan kusoo afmeeraya hogaankasta arrimaha qaxootiga ood qeybtiisa koowaad kusoo dhegeysateen wargeysyada iyo dhegeystayaal sidaad ku waaberisateen dhegeystayaal qeybta labaadna aad kusoo dhegeysateen hogaankasta arrimaha qaxootiga iyo gargaarka biniaadanimada anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijkeeda la socodsiina soona saaray oo idin kaga mahad celinaya dhegeysigiina daqiiqado kadib aad dhegeysan doontaan barnaamijka madashaysta ee dhegeystayaal ee talacelin ha iska bedeli moojada sidaasi nabadgelya beri ayaa noo balan hadduu guula saamaxa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu